alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowm iddiin ikhwaani fillah waxaynu ku dhex jirnay risaaladii aynu bilownay xukmu ihdaa thawaabi qiraa'ati اlqur'aani ila lmowta muqadimadii baynu ku jirnay xadiidkii imaamu lbukhaari ayaynu casharkii koowaad lafdigiisii akhrinay oo muqadimada casharkaana muqadimada qeybtii labaad weeye waxaanu sharaxaynaa marka xadiidka ayaynu fawaa'id kala soo baxaynaa xadiidkan waxa uu ka sameeyey xaafid ibni xajar raximahullah fatxulbaariga fawaa'id aad iyo aad u cadiima oo aada u qiimo badan fawaa'iddaa waxaa ka mid ah kow inay bannaan tahay dadka walaalaha ah oo muslimiinta inay ilaahay darti ku walaaloobaan waxayna soo gelaysaa qowluhu tacaalaa alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin marka ilaa qiyaami saaca ayay soconaysaa marka waxaa weeye in lagu walaaloobo ilaahay darti toddobadii xataa hooska ilaahay harsanay sabcatun yudiluhum allahu fii dili yowma laa dila ilaa dila waxaa ku jirtay rajulaani taxaaba fillaahi ilaahay darti isku jeclaaday oo ku walaaloobay inama almu'minuuna ikhwa adilo badan bay leedahay almuslimu akhulmuslim inay dadka walaalaha islaamnimada walaalnimada runta ah oo dhabta ah inay tahay ukhuwa diiniya laakiin ukhuwa nasabiya oo nasabka iyo wada dhalashada ah waxaa dhici karta kan hooyada iyo aabbaha dhaleen inaad kala diin noqotaan inaad isfahmi weydaan inay dhibaato kaaga timaado laakiin kaad ilaahay darti ku walaalowdeen waa wax aad iyo aad qaali u ah ilaa qiyaama saacana la helayo waxaan kaloo ka qaadanaynaa ziyaaratu ikhwaan macnaha dadka walaalaha inay isbooqdaan oo waxa weeye isusoo ziyaara asalkeeda booqashaa la yidhahdaa ziyaara waa booqasho in la isu soo booqdo waa dadkeenuna waa naqaanaa dhaqankaas in lasoo booqdo marki waxaan kaloo ka qaadanaynaa in walaalkaa haddaad soo booqatay inaad gurigiisii joogi kartid inaad waxa weeye cunto ka cuni kartid inaad la seexan kartid waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in martida lasoo dhoweeyo oo waxa weeye dee ninkan waa aragtaa abudardaa cuntu u sameeyey ixtiraamay amarkiisiibuu qaatay wax walba oo wanaaga inaa marka wanaaggaasoo dhan waa ixtiraam oo waxa weeye dayfkiiyo martidii la ixtiraamaya waa waxaan kaloo ka qaadanaynaa in loo naseexeeyo qofka wuxuun haddii uu markaas khaafil ka noqdo waayo xuquuqdan uugu naseexeeyey abudardaa kuma baraarugsanayn ee waxaa u muuqatay cibaado badi maadaama saxaabadu ay dad markaas soo islaamay oo shirku ku jiray ahaayeen oo soo islaamay waxay aad iyo aad awoodda u saareen inay cibaadada ilaahay u go-aan oo aad iyo aad u dadaalaan marka xuquuqdii kale oo uu ka gaabiyey ayuu ku baraarujiyey oo waxa weye ugu naseexeeyey waxaan kaloo ka qaadanaynaa in xuquuqda xaaska la ilaaliyo oo waxa weeye nin walba xaaskiisa xuquuq bay ku leedahay iyadana xuquuq baa lagu leeyahay qof walba inuu qofka kale xaqiisa ilaaliyo xuquuqu zawjayn culamada kutub dhan bay ka qoreen inuu qof walba xaqiisa ilaaliyaa la rabaa qofka kale waxaanu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyatu aziina qofka dumarka inay isku qurxisa ninkeeda ninka laftigiisu xaaskiisa isku qurxiyo oo dhar qurqurux badan iyo ay xirtaan oo gurigu noqdo guri asakiina walmawadda waraxma wa jacala baynakum mawaddata waraxma ayaanu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo waxaynu ka faa'iidaynaa inaan labada qof qof walba xaqiisa uu qofka kale u guto faacdi kulli dii xaqin xaqa ilaahay xaqba kugu leeyahay xuquuqda ilaahay gudo waxa weeye xaaska xaqiisa gudo naftaada xuquuq bay kugu leedahay ee xaqeedii gudo intaasoo dhan oo fawaa'id ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cibaado sunno ah qofku hadduu ku mashquulo wixii waajibkaana uu dayacayo waxaa la odhanayaa jooji sunnahan oo waajibka guda horta waayo sideedaba sida axaadiidta nebiguba ay caddaynaysa xadiidka xadiisulqudsiga ahaa qofka ilaahay waxa uu yidhi addoonkaygu iguma soo dhowaado wax aan ka jeclahay wixii aan ku waajibiyey marka marka ugu horeysa waxaa la rabaa wixii lagugu waajibiyey inaad ka soo baxdid kabacdi markaas ayaad ilaahay ugu dhowaanaysaa sunanka iyo cibaadaadka kale kulli laakiin waajibka ha dayicin sunna wuxuu wax taraa qofkii horta waajibka ku dadaala marka waajibkii ilaali kabacdi sunnaha ku dadaal markaa taas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qof qofka tadawuc soomanaa ee ama salaad sunne rabay inuu tukado inuu joojin karo oo waxa weeye uu iska dayn karo oo waxa weye inuu ku dambaabayn waayo waxa haddii laga tago lagu dambaabaya waa waajibka ee ajar unbaad korodsanaysay waayo waxay yidhahdaan culummada usuulku markay tacriifinayaan waajibka waa wixii marka laga tago ciqaab ka dhalanayso sunnahana waxaa la yidhaahdaa waa waxa haddii la sameeyana ajar laga helayo haddaan la samaynna aan ciqaab ka dhalanayn ha waa maa yuthaabu faaciluhu walaa yucaaqibu taarikuhu marka soon sunna a qofku inuu soomo waajib kuma aha laakiin hadduu soomo ajar buu ka helaya idan waajibaadkiibuu ku baraarujiyey wuxuu yidhi horta waajibaadka ku dadaal kabacdi markaas sunanka ku dadaal ayuu waxa weeye salmaan uu walaalkii ka dhaadhiciyey markaasuu waxa weeye qaatay wanaaggii waxaanu kaloo ka qaadanaynaa sida wanaagsan oo dadka walaalahaaya markay kuu naseexeeyaan in naseexada la qaato ma aha sida soomaalida dhaqankeeda ah war meelaha diin ii sheegaysaa waxba kaa dhagaysan mayo iyo indha adayg maya annasiixa waa wax wanaagsan waay wanaagga waa la kala qaataa almuminu miraa'at lmumin buu yidhi nebigu qofka muslimkaa waa qofka kale muraayadii uu isku arkayey hadduu wax dhibaataha ku arko aslaxahu marka waxaa la rabaa in la isku naseexeeyo addiinu nasiixa waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam marka salmaan walaalkii waa u naseexeeyey wanaag badan buuna u sheegay ma soo gelaysa marka cibaadadan uu yiri jooji ma soo gelayso waciidkii ku soo arooray kii cibaadada u diidayey markii nimankii abujahal iyo ay yidhaahdeen nebigaan u diidaynaa inuu tukado yanhaa cabdan idaa sallaa taa kuwaasi waa gaalo wa oo waxa weeye cibaadadii o dhan bayba u diidayaan laakiin tani waxa weeye waajibka gudo kabacdi tatawuca ku dadaal isaga ayaa loo naseexaynayaa oo wanaag loo samaynayaa intaasoo dhan iyo fawaa'id kaleba waa ka buuxdaa oo la rabo xadiidka in laga qaato mowdicu shaahidka marka xadiidka aynu u keennay waxa uu yahay jumlada ugu dambaysa oo ah inna lirabbika calayka xaqa walinafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa facdi kulli dii xaqin xaqa jumladaa ugu dambaysa oo ah facdi kulli dii xaqin xaqa ayaynu xadiidka u doorannay sababtu waxaynu rabnaa risaaladaani waxay ka hadlaysaa xuquuqda waaridka hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba macnaha waaridka xuquuqdii uu inoogu leeyahay iyo wanaagga loo samayn karo hadday dhinteen hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanba labadaba ayaynu kaga hadlaynaa marka indilaaqan min hada alxadiid innaga oo xadiidkaas ka ambaqaadayna ayaa waxaan jeclaystay risaalada latiifka inaan waxa weye jamciyo ilaahayna waa ii fududeeyey waana jamciyey marka risaaladani saddex risaalo oo ku saabsan axkaamulqubuur oo saddexa ayay mid ka mida tahay horey waxaa ka horreysay iyada oo waxa weye maaragtay aan diyaariyey waxa weye xukmu binaa'i alqubuur qabriyada dhisidooda ayaan ka hadlay oo risaalo gaara tanna waa tii labaad oo waxa weeye ah xukmu ihdaa thawaabi qiraa'at alqur'aani ila almowta oo xuquuqda macnahuna waxa weeye magacu waa baxthi ka mid a laakiin toban baxthi baan ku keenaynaa oo mid walba magac gaara wato tan ugu dambaysa oo aan weli la daabicin oan rajaynaya dhowaan in la daabacana waxa weeye axkaamu ziyaarati alqubuur maadaama dadkeenu aad iyo aad waaridka u jecel yihiin oo qabuuraha la aado ayaan waxaan jeclaystay in sunnaha la waafaqo oo laga taga taqliidul aabaa iyo taqdi- taqliidka dadka laga soo gaaray ee wixii sunna a lagu dadaalo waxaan u qaybiyey marka toban baxthi magaca ay wadata waa hal baxthi oo ka mid a laakiin toban baxthi baan u qaybiyey almabxathu alawal waxaan kaga hadlaynaa biru lwaalideyn oo waalidka baarinimada sida loogu samaynayo hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba ayaan waxa weye ba- birulwaalideyn nusuusta ina faraysa laba waxaan kaga hadlaynaa atamasuk bisunna markaad rabtid waalidka xuquuqdooda inaad gudatid horta marka hore sunnihii fahan oo waxaa la rabaa sidii nebigu inoo baray iyo sunnaha nebiga inaad fahantid midda saddexaad waxaan kaga hadlaynaa ataxdiir can ilbidac bidco aad samaysid waalidkana u noqon maysa wanaag oo dadkii waalidkii oo dhintay ayay waxyaalo badan oo bidaca u samaynayaan waxba tari mayso ee bal adaa ku dambaabaya midda afraad waxaan kaga hadlaynaa baxdiga afraad ataxdiir can taqliid inaad taqliidka waxaasaan arki jiray iyo saasaa la samayn jiray iyo saasaan soo gaaray diin ma aha gaaladii baa lagu ceebeeyey inaa wajadnaa aabaa'ana marka waa inaad raacdaa kitaabka iyo sunnaha allah waxa uuna yidhi fi suurati acraaf ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakaruun raaca maa unzila ilaykum ay aladii unzila ilaykum waa maxay waa alkitaab wasunna labadaasaa laynoo soo dejiyey wax kale oo ina anfacaya ma jiraan labadaa inaynu raacna baa la rabaa oo aynu ku dadaalno idan taqlii- oo kan afraad waxa weeye waa taxdiir can taqliid afartaa baxhi marka oo waxa weeye muqadimo ahaan ayaan u keenay oo birul waalidiin markaan ka hadalnay ayaan saddexdaanna bayaanin la bayaaninayo waalidka sida wanaagga loogu samaynayo inay waafaqdo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam taasaa la hubaa ajar in laga helayo kan shanaad waxaynu kaga hadlaynaa alma- almabxath alkhamis maa yasilu thawaabuhu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam dad badan baa maanta waxay isku mashquuliyaan nebigii baan waxa weeye xoolo u qalaynaa nebigii baan u dabaaldegaynaa horta waxaan aad samaynaysid daliil ma u haysataa inay nebigii waa dhintay ay gaarayso maxaase nebiga gaaraya oo daliil loo hayaa taana waa baxdiga shanaad baxdiga lixaad waxaan kaga hadlaynaa maa yantaficu lmayitu min camali ghayrih qofku markuu dhinto maxaa camaloo loo samayn karaa oo ajar uu ka helayaa isagoo qabrigiisa ku jira kan toddobaad waxa aan kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala xu- eh, xukmu qiraa'ati alqur'aani cala alqubuur in waxa weeye qabriyada iyo waxa weeye maaragtay eh, inta qur-aan lala dultago lagu akhriyaa taas xukumkeedu waa maxay ma gaarayaa qur-aanka ajarkiisii muxuu noqonaya kan sideedaadna waxaan kaga hadlaynaa waa ciwaanka uu wato risaaladu oo xukmu ihdaa thawaabi qiraa'ati alqur'aani ila almawta tacsida waa aragteen markay sanadkii wax siyaaro samaynayaan dad baa la keenayaa qur-aan akhriyaa laleeyahay xoolaa la qalayaa soo hadiyeeya waa hadiyeynay ma gaaraysaa mise ma gaarayso waynu arkaynaa wixii gaaraya iyo waxaan gaarayn maqsuudkuna waxa weeye sunnaha in la waafaqo anagu cidna la dagaalami mayno cidna eh, ujeedo maaha wanaaggu waxa weeye waa annusxu likulli muslim siduu jariir ibni cabdillaahi albajali uu u yiri baayactu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam waxaa nebiga beeca igula galay annusxu likulli muslim qof walba muslim inaan u naseexeeyo marka ulajeedadeeda iyo qasdigeegu waxa weeye waa annasiixa likulli muslim qof walba oo muslima in loogu naseexeeyo wixii ku anfacaya midda sagaalaad waxa ay noqonaysaa oo waxa weeye eh, xukmu tacziya macnaha tacsida la sameeyo xoolaha la qalayo waalidkii ma gaarayaan maxaa gaaraya maxaan gaaraynin adilada iyo axaadiistaynu arkaynaa midka tobnaadoo ugu dambeeya waxa weeye waa wadcu ljariidati cala alqubuur waxaad arkaysaa dhaqan soomaalidu u leedahay qabri buu soo agmarayaa laan buu soo goosanayaa qulhuwalluu ku akhrinayaa qabrigiibuu dusha ka saarayaa hal yantaficu lmayit maydkii wax ma taraysaa mise ma tarayso taana adiladeedaynu arkaynaa iyo sida sawaabtaa iyo wixii ku sugnaaday idan tobankaa baxthi bay risaaladu ka koobantaa baxthi baxthi baynu u samaynaynaa baxthiguna waa chapter chapter macnaha baabaab tobankaa baab ayay ka kooban tahay insha allahu tabaaraka watacaala marka labadan cashar oo ugu horreeya waa muqadime kabacdi baynu gelaynaa kuwa kale insha allahu tabaaraka watacaala ilahayna waxaan weydiisanayaa inuu nagu anfaco oo qof walba muslima ay gaadhana uu ku anfaco anigana ilaahay igu dembi dhaafo ilaahayna ajir iyo xasanaad iga siiyo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin